wixii ka dambeeyey markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee yemen cali cabdalla saalex isniintii shalayto xoogaga isbahaysiga carabtu waxa ay aad u xoojiyeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan goobaha ay xuutiyiintu fariisimaha ku leeyihiin waxay ugu baaqeen rayidka inay ka fogaadaan nawaaxiga ay maleeshiyaadkaasi joogaan waxaanay wararku sheegayaan in markii la shaaciyey geerida saalex ilaa iyo hadda ay duqaymahaasi ku nafwaayeen dad boqolaala carabtu waxa ay doonayaan in naxdinta ka dhalatay dhimashada saalex ay kaga faa'iidaystaan jebinta maleeshiyaadka shiicada ah ee ay iiraan taageerto iyagoo xusulduub ugu jira sidii ay taageerayaasha saalex ku kasban lahaayeen xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa sheegay in dilka madaxweynihii hore ee yemen uu keenayo in xaaladda ammaan ee dalka yemen ay sii qaraxdo waxaanu ku baaqay in xididada loo siibo kooxda xuutiyiinta waxaa la gaadhay wakhtigii beesha caalamka gaar ahaan kuwooda saamaynta lihi ay garwaaqsan lahaayeen in maleeshiyaadka xuutigu ay yihiin urur argagixiso kuwaasi oo awoodda hubka dadka ku qabsaday waxaana laga maarmaan ah in waddo kasta loo maro sidii shacabka yemen looga saari lahaa balaayadaasi madow wiilka uu dhalay cali cabdalla saalex oo muddaba xabsi guri ku ahaa magaalada abudabi ee dalka imaaraadka carabta oo markiisii ugu horreysay loo oggolaaday inuu warbaahinta ka hadlo ayaa ku goodiyey in uu dagaal aan waxba layskula harin la geli doono xuutiyiinta axmed cali cabdalla saalex oo markii uu dagaalka yemen qarxayay ahaa danjiraha yemen imaaraadka u fadhiya ayaa horay u ahaa taliyaha ciidamada ugu tayada sarreeyey yemen ee ilaalada jamhuuriga waxaanu derajada ciidamada ka gaaray sarreeya gaas axmed waxa uu ku eedeeyey iiraan dilka aabbihii isagoo u goodinayana waxa uu yidhi aniga ayaa dagaalka hogaami doona ilaa ay inta xuutiga ugu dambeeya laga eriyo yemen dhiigga aabbahay waxa uu cadaab ku noqon doonaa iiraan waxaana taageerayaasha aabbahay ugu baaqayaa inay dhammaystiraan dagaalka qaran ee xuutiyiinta ka dhanka a dowladda iiraan ayaa iyaduna si kulul uga hadashay dilka saalex horay ayaa loogu eedeeyey in ay ku lug leedahay qaarajinta hogaamiyahaasi laakiin ma aanay dafirin taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka iiraan maxamed cali jacfari ayaa sheegay in saalex uu isku dayey inuu afgembiyo xuutiyiinta isagoo taageero ka helaya sacuudiga jacfari oo hadalkiisa sii watana waxa uu yidhi afgembigii ka dhanka ahaa jaamacadda ansaaralah gurigiisa ayaa looga takhallusay sacuudigana iyagoo amarka iyo taageerada maraykanka aanbaqaadaya ayay kala daadinayaan oo kala furfurayaan muslimiinta waxaana sacuudiyiintu ay isku dayaan inay fadqalalo ammaan ka abuuraan gobolka hogaamiyaha kooxda ansaarallah ee xuutiga ah cabdilmelik alxuuti oo hadlay dilkii saalex kadib ayaa isaguna si aan gabbasho lahayn ugu faanay toogashada madaxweynihii hore ee yemen isagoo shacabka ugu hambaliyeeyey geerida hogaamiyahaasi taageerayaasha xuutiyiinta ayaa si diiran u soo dhoweeyey qaarajinta saalex waxaanay ku tilmaameen khaa'in la saftay dalalka isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo
dadka way u riyaaqeen warka sheegaya inuu geeriyooday hogaamiyihii maleeshiyaadkan waa mid farxad leh wuxuu isku dayey inuu fowdo iyo isxagxagasho abuuro cadowgana dalool u furo dabcan cali cabdalla saalex waxa uu ahaa warqaddii ugu dambaysay ee isbahaysiga carabta
dadka siyaasadda dunida carabta ka faallooda ayaa rumaysan in isbahaysigii uu saalex la samaystay xuutiyiinta aanu markiisii horeba ahayn mid aragti fog ay ka dambaysay ee uu ahaa oo keliya mid marxalad markaa taagnayd uu uga gudbayey sidaasina waxaa qaba aadan sheekh xasan xuseen ashari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda marka inta badan waxaa la aaminsan yahay isbahaysiga u dhexeeya isaga iyo jamaacada abuuruubka xusiyiinta waxay ahayd isbahaysi strategic ama ahayn wuxuu ahaa mid tactic ayuu ahaa saas darteed muddo ka muddo isaga xaaladda ku adkeed ayuu isbahaysi la galay si uu markaasi qolyaha kasoo horjeedo uu ugu baaciyo markii ay arrintaasi soo dhamaatay ama uu dareemay inay dunida ama duruufihii gobolka ka jireen ay isbedeleen isagan wuxuu arkay fursaddii ugu fiicneed inay tahay hadda inuu ka takhaluso iyaga laftoodii isagan uu yahay ninka u qalma hadda inuu goobta hogaamiyo marka haddii aan si kale u dhigno waxaa muuqatay labadoodaba laba waxay ahaayeen isba isbahaysi ku galay si kumeel gaar ah ama taatika ah midba midka kale wuxuu doonaya inuu meesha ka bixiyo marka su-aasha uga adag waxay ahayd yaa ku hormari doona marka waxaa muuqata in xusiyiinta ay hadda noqdeen qolyaha ugu horeysa ee shaqolka ku guuleystay cali cabdalla saalex waxa uu yeman ku lahaa taageerayaal aan la dhayalsan karin oo isugu jira qabaa'il siyaasiyiin saraakiisha ugu sarraysa ciidamada iyo dhallinyaro waxaana dhici karta sida dadka arrimaha yeman u dhuundaloola ay rumaysan yihiin in dilkiisu uu sabab u noqdo jabka xuutiyiinta